kulan hooleed ku holan ku hadala iyo ansixiinta qorshaha shanta sane ee labada kun labaata iyo shanta ilaa iyo labada kun iyo soddonka iyo waliba wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga somalilan kaasiitoo ka saabsanayay koraanqaadowka tayada shaqaaluhu wasaaradda la shaqeynta laamo amniga iyo ururada bulshada sida bilaanti iyo dhalinyarada kulankiiyo weliba goobro ku haayaya waxaana ku mid ee madaxda wasaaradda saraakiilla laamo shalduwan ee amniga ka horeeya booliiska iyo asluubta iyadoona meelesay laska dhaafsadiya talooyin awalka oo leh unka horeyntiiyo weliba kulanka daafurka ku hadalaya agaasimaha guud ee wasaaradda arrimo gudaha iyo amniga somalilan usoona sharaxad kubiya muhiimada kulanka muhiimaduna waxa weeye koruqaadista awoodda fulneyd ee wasaaradda tayeynta shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda kor u qaadista xidhiirhka laamaha amniga hay-adaha dowladda iyo bulshada rayidka ah
qof walba shaqadiisu muu talo ka beeri karaa iminka dabkoo kale dee ka hortag buu u baahan yahi ka dabatag uga baahnaa waynu soo aragnay khasaaraha dabka en plank loo dhigin sida waheen sida gobolnimo iyo daba badan state houseka oo kale marka mar haddii strategic plan la dhigayo waxaan ku darila anigu in wax laga qabto intaana masiiba dambe inagu dhicin ninanka kalahana ku mid ee saraakiilla laamo amniga oo kulanka ku hadalan iyo hardhawaayeen ansixiinta qorshaha shanta sane ee labada kun labaata iyo shanta ilaa iyo labada kun iyo soddonka waxaa kaloo talahaan soo jeedinaynaa inaanay noqon istraatiiji balaanka inaanu noqonin wax aynu shalfiska gelino borqolkayna haystaa waxay istraatiiji balaanu sameyno haddana shalfiska iyo waxa ku jiraan qabadhadun baa la geliya laakiin implementationka iyo performanceka iyo evaluation and monitoringka inta badan waxmuudaynu naqayn markaa inay noqoto wax mar walba kuafarkii aynu ka shirno lixdii bilood aynu ka shirno sanadkii aynu ka shirno maxay nooga qabsoomay filowlkeeda ay yeelato
runtii aada iyo aad baan umaan qadanaa wasaaradda arrimaha gudaha istaraatiijiyada ay soo diyaarisay oo runtii aa mid aada iyo aada loogu baahan yahay bini-aadamku marka uu qorsho leeyahay ayuu hida hadafkiisa gaadha haddaanad qorsho lahayn horumar lama gaari karo marka istaraatiijiyada hadii la sameeyey waxay wasaaradda horseedi doontaa in ay goolkooda iyo hadafkooda gaadhaan ay ka mid dhaliyaan hawsha ay qabanayaan wadankuna runtii waxay noo baahan nahay maanta inaga maqan waa wada shaqaynta annagu xafiis ahaan waxaanu coordination u sameynaa anu xidhiidhnaa xagga amniga badda istaraatiijiyad baanu sameynay laba kun iyo saddex labaatankii environmental security and development coordination strategy iyo action balaankeedii wax kaloonu sameynay working group oo qaybaha amniga badda wasaaradaha iyo hay-aad kale ciidamada ay ku jiraan ciidamada xeebo hortiaanu shaqeeya iyo daldemiska iyo muxuu ahaaye immigrationka ay ku jiraan iyo booliiskuba ayaanu markaas inta badan qorasho qabanaa laakiin weli waxay naga dhiman waxawey wada shaqeynta qaranku aada iyo aada bay muhiim ku tahay waxaad moodaa inanu aada u gutanayna halkaa haddii aan la wada shaqeyna horuma gaari mayno shillidu markay malabka sameynayso tiim work bay u shaqeysaa hoggaan bay leedahay wadankeena waxay naga maqan ee aanu dareemaynaa waxa weeye wada shaqeynta baa adag marka kolley wasaaradda iyo agaasimaha iyo madaxda kale waxaan ku dhiirigelinaynaa in lagu dardaaro madaxda hay-aad kala duwan in la wada shaqeeyo oo la iskaashado markaasaynu horumar way gaaraynayo